agaasimaha waaxda dhulka dowladda hoose ee degmada beledweyne cabdiraxmaan maxamed fidow oo la hadlay warbaahinta ayaa baaq u diray dilaaleyda dhulka ibisa ee magaalada beledweyne waxa uu sheegay in dowladda hoose ee degmada beledweyne waaxdeeda dhulbixinta ah ay wado qorshaah lagu diiwaangelinayo aqoonsiyana looga samaynayo dilaaleyda dhulka iibisa agaasimaha waaxda dhulka dowladda hoose ee degmada beledweyne cabdiraxmaan maxamed fidow ayaa dilaaleyda iibisa dhulka ugu baaqay in ay qaataan aqoonsiga waa dhawahay waan idiga mahad celinayaa sidaa mataqaanaa bulshada aada mar walba aada xeen u tihiin inaa usoo gudbisaan wararka qorshaha aan hadda leynahay inaan qabano hadda waxa ugu horeeyo hadda qorshaha miiska noo saaran uu yahay dalaaleyda dhulka dhulka dalaasho ka howlgala degmada beledweyne waxaan rabnaa maadaamay anigaas dadka si dhow wada shaqeysa wada shaqeynta nooga dhexeysa ay yihiin waxaan rabnaa in si guud aan u wada sameyno i d aqoonsi sababtoo tahay waxaa mar walba bata isqa qabsiga dhulka qofka ugu badanoo bulshada mar walbana la kulmo hadda aysan ka warqabin bulshada badankood ay u haystaan mataqaana qofka ugu dhaweey u cabanayaan ama qofka u dacwoonayaan uu yahay qofkii dalaalida ah waxaan rabnaa marka dalaaleyda dhulka ee degmada beledweyne ka howlgasha afarta xaafadoodba in maaragtay aan qorsheynayno inaan u sameyno i d aqoonsi oo lambarkiisa iyo mataqaana anigana noo rajisgaraysanaado galfeelna nagu jiro oona ahaada qof yani dalaaleyd ah oo dowladda hoose ka rajista garaysan oo xog walbo dhulka ama dhul walbo martaqaanaa goobtaas uu tegaayo iyo macluumaad walbo khatar walbo dhulkaas kala kulmaneh oo xafiiska dowladda hoose waxda dhulka uu soo gaarsiiyaa taasna waxaa mataqaanaa mar walbana ay ku qurux badnaanaysaa in aniga ka duwaxa ahaan qabad walbo dhulka ka taagan aan ogaana ayagana inay soo gaarsiiyaan qabad walbo markaas ayaga ay ka hor timaada ama la kulmaan waxaa jiro dalaaley fara badan oo hadirtaan mar walba marka dambeyso kusoo kordhayo dalaaleyda ayagana waxaa rabnaa si mataqaanaa ayagan dalaaleydaas kaleeto ay rajista garaystaan documentigooda ayagana ay rajista garaystaan documentiyashooda marka kolley guud ahaan anigu hadda kala reebeyn dalaaleyda ku dhaqan degmada beledweyne waa inay mataqaanaa qorshaha aan leeyahay ama kawax ahaan kawax ahaan dhul ay leedahay waxaa weeye inay documentis ay u sameyso ama i d si mataqaanaa wada shaqeynta ay mataqaanaa ay noogu muhiimsanaato